ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تلوم نصرا وثبة عظمى لجيل bismillaahi araxmaani araxiim wacan oo wanaagsanna khiyaarta hawada naga dhegaysanaysaa ee ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a jilib inta badan culimmada wilayaadka islaamiga dalka oo ka qayb galay shirweyne ballaaran oo agaasinkiisu lahaa maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo looga hadlayay qodobo muhiima barnaamijka ayaad ku maqli doontaan maxaan ka ognahay gaboodfallada iyo tacadiyada ay la kulmaan bukaannada la ildaran xanuunka bawaasiirka iyo dawooyinka qaldan ee la siiyo siyaasiyiinta mucaaradka ah oo ku dhawaaqay in mar kale ay dib u dhaceen isku soo baxyadii ay qorsheynayeen inay berri ku qabtaan magaalada muqdisho maleeshiyada jabhadda fallaagada faano oo la wareegay gacan ku-haynta magaalo istaraatiiji ah oo ku taal gobolka axmaarada qodobadaas iyo kuwo kale iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan qaar ka mid ah wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qayb galaya xarumaha al andalus ee wilaayaadka islaamiga ah ayaad naga dhegaysanaysaan iyo baraha aan internetka ku leenahay dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka
واشرخي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثري الاخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الاخلاق عطرا إذا أعطيت نصرا فاسجدي waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonnaa iyo qodobkiisa ugu horreeya degmada jilib ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaa maanta ka dhacay shirweyne ballaaran oo agaasinkiisu lahaa maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasi oo ay ka soo qayb galeen inta badan culimmada wilaayaadka islaamiga ah shirkan ayaa looga hadlay qodobo dhowr ah sida bogaadinta howlgalkii godka jilicow ka digista xeerka lagu gaalaysiinayo carruurta soomaaliyeed iyo horumarinta dacwada haddaba qaybta koowaad ee shirkaasi ayaannu idiin soo gudbinaynaa waxaana shirkaasi ka qayb galay walaalkeen cismaan axmed dhuubow oo tebintan goobta ka soo sameeyey waa hagaag waxaa socda shir uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaas oo laysugu yeeray in badan oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah shirka waa uu socdaa hase yeeshee haddaynu nahay warbaahinta islaamiga landulus waxaan rabnaa qaar ka mid ah culimada rabbaaniyiinta ah ee lagu marti qaaday shirka inaan kalimaadkooda iyo weliba sidoo kale aan wareysay la yeelano shirka waxyaabo badan ayaa looga hadlay oo kamid ah sidee loo horumarin karaa dacwada iyo weliba sidoo kale dhacdooyinkii ugu dambeeyey oo ay kamid tahay dhacdadii godka jilicow iyo maxaabiistii muslimiinta ah ee lasoo furtay weerarkii ay mujaahidiintu halkaa ku qaadeen sidoo kale shirka waxaa looga hadlay gaalaysinta ummadda oo xerkaha sii goosanaysa oo maalinba maalinta ka dambeysa ay ridadu ku hadaaqayaan waxaa ila joogo sheekh maxamed balli iyo sheekh maxamed bishaar sheekhana soo dhawow bal shirkan waxyaabaha uu ku saabsan yahay iyo aragtidiina iyo waxa looga hadlaya bismiillah alxamdulilah dhuubow aad iyo aad waa mahadsan tahay idaacadda andalusa iyo idaacadaha kalena waa salaamaya walaalaha kale shirkan sidaa u sheegtay waxaa looga hadlayaa bashaa'irtii maalmihii u dambeysay timid oo godka jilcow iyo waxyaabahan gaalnimada maalin kasta imaanaya haddaan ku daro godka jilcow waa meel xabsi ah weligeedna ilaa iyo dowladii siyaad bare waa meel la mida sida xabsiyada caalamka ka jira muslimiinta ayaana loo dhisay looma dhisin gaalada looma dhisin kuwa kiristanka looma dhisin kuwa gaaloobay oo hadda xeerarka keenaya looma dhisin suraaqda iyo tuugta looma dhisin kuwa magaranaysa badda jariifaya looma dhisin aalkulaysayaasha daalimiinta waxa loo dhisay waa dadka muwaxidiinta in lagu tacdiibo lagu laayo lagu macno garanaysa lagu bahdilo lagu gaajaysiiyo allah subxaana wa tacaala ayaa mahad iskale geesiyaal ka dhiidhiyey meeshaas ayadaa oo walaalahood lagu cadaabayo u daatay ayagoo macnaha sheeganaya xamar oo amnigeeda oo dhan inay macnaha soo hagaageen inay soo waxeeyeen meel kasta jembooti u dhigeen ayay qoraxdoo halkaa taagan u daateen ayagoo ilaahay subxaana wa tacaala tala saaranaya ayay macnaa ayagiina ku laayeen maxaabiisiina ka sii daayeen barna ay la shahiideen barna ilaahay ay haleeleen allah subxaana wa tacaala ayaa maas kale soo afjaray waana macnaa maqsad min maqaasid shariica in nebigu yidhi sal alla aleh waali wasalam fukulcaani ninka xiran in la sii daayo meesha ayadaa marka godka jilacow iyo xabsiyada la midka waxaan ugu macnaha ku baraarujinaynaa haddaana culummadii soomaaliyeed inay si gaara u beegsadaan gobolkuu rabo ha ahaado in la beegsado sida macnaha kii boosaas loo beegsaday kan loo beegsaday aad baanan ugu mahad celinaynaa ilaahayna subxaana wa tacaala haydin dhooro lilaahi darakum wacalaa ajrikum ilaahay jannada haydin ku bishaareey jaak allahu khayr sheekh maxamed bishaar ayaan siinayaa sheekhana dhanka kale ridadu maalin kasta waxay soo hindistaa qodob halis ah islamarkaana ummadda muslimiinta baylaha looga dhigayo in markaas dhabooyinka gaalnimada cagta loo saaro riddadu maalin dhoweed waxay isku raaceen in dhallinyaradu ay qaadan karaan iyo caruurta in diintay doonaan qaadan karaan culimadii ayaa tihiin xujo ayaa dadka muslimiinta ku oogan kawaran bal soo dhawow shirna maanta waa uu socdaa bismillahi raxmaan raxiim awalan horta waa makri soo jiray jirina doono culamo badan baana wax ka qortay kutub badan baa laga qoray waxa weeyaan maarata maxaan ku rahdaa hadda aan ka xasuusna kitaabka alajnaxa almakr athalaatha alghaaratu cala alcaalam alislaami kutub badan baa laga qoray waxa weeyaan waa dacwa atansiiriya tabshiiriya oo daraf ah iyo daraf niman la yidhaha mustashriqiin oo diintii islaamka bartay qur-aankii xifdiyey sunnada nebiga xifdiyey doonaya ummadda muslimiinta inay wixii ku dabagediyaan ducaatan ila dalaali ah iyo calmaaniyadaas iyo dimuqraadiyiintaas culumtii tacliimiga maadigaheed alajnixa almakr athalaatha marka la leeyahay waa saddexdaa tiir ee duulaanka kuwa calacaalam alislaami bay macnaha maarata maxaan ku raha asal masaladu horta ka soo jeedaa wax maanta cusubna maahan waa wax min taariikh yacni maarata maxaan ku rahdaa qadiim nimankii maarata maxaan ku raha rumaanka ilaa iyo maarata wakhti hore soo socday ingiriiskii iyo holandi iyo maarata maxaan ku raha yacni duwal badan maarata maxaan ku raha faransiiskii soo socday sidii dadkan muslimiinta diintooda looga saari lahaa dacwada maarata maxaan ku rahdaa tacliimiga qarbiyeynta ummadda ummadda muslimiinta la qarbiyeeyo oo dhaqanka iyaga ay qaataan oo diintooda aad ka saartaan oo anshaxoodii iyo akhlaaqdoodii iyo maarata maxaan ku rahdaa aad ka saartaan tashriicoodii kaasaa idinku filan idan tii unbay macnaha maarata maxaan ku rahdaa arrintu daba taagan tahay ilaahayna subxaana wa tacaala dalkaani aqraad badan oo laga lahaa wax badan baa ilaahay ku badbaadiyey culamo badan baa ilaahay kusoo badbaadiyey sheekh axmed gurey iyo maarata maxaan ku rahdaa sayid maxamed cabdulla xasan sheekh basheer iyo culimo badan baa ilahay kusoo badbaadiyey maanta marka waxa weyan waa fursad ay helayaan inay ummaddii maarata u bislaatay ama u jilicday in tansiirkaas la geliyo oy maarata maxaan ku rahdaa wixii la doono loo meeriyo markii ummaddii maarata maxaan ku rahdaa ayagu ay bannaanka ula baxeen oo ay waxay rabaan soo kirashtaameeyeen waxay rabaan ay maarata maxaan ku raha soo taqriibiyeen ummad aan ummaddii mateli karin madaxa looga rakibay taasaa macnaha waxay u sahashay wixii shalay aan u sahlanayn oon u fududayn ayaa maanta ay u sahashay oo suudaan iyo soomaaliya iyo indunuusiya isku mar baa loogu talagalay in la tansiiriyo soomaaliya waa lagu guulaysan waaye bifadli illaahi subxaanahu wa tacaala uma bifadli sayid maxamed cabdulla xasan iyo maarata maxaan ku raha xarakadiisii idan arrintaani maanta ay la yimaadeen waxay ka mid tahay admaacdii iyada ahayd ee makriga ahayd ee ay weligood soo wadeen bay ka mid tahay waxaana ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa inuu ilaahay fashilin doono waxa weya mujaahidiintana arrintaasi indhaha ayay ku hayaan waxa weeyaan maarata maxaan ku rahdaa ragga arrintaasi ka shaqeeyey ama soo bandhigay ee xildhibaanada ah ama maarata maxaan ku rahdaa wasiirada ah ama keyrkoodaa oo arrintaa ayada u sacyinayana waxaan leenahay waa in mid mid loo beegsada shaqsi shaqsi waa in loo beegsada si maaragtay maxaan ku rahdaa ummadda loo hordhaafiyo maalin walba waxa ay keenayaan maarata maxaan ku rahdaa loo dabargooya taasi maarata maxaan ku rahdaa intaasaan leeyahay intii laga tashanayey sidee loo horumarin karaa ama tadwiir loogu samayn karaa dacwada haddaba socota waxyaabaha adigoo aad ka hadasha waxaa ka mid ah in dadka ku nool dhulka miiga ee baadiyaha ah iyadana ay u baahan yihiin dacwo intaasi kaba inkastoo haddaba ay dacwadii ka socoto bal aragtidaasi ka waran iyadu maxaad soo jeediseen oo talooyin oo sidee loo hormari lahay dacwada gaarahaan dhulka miyiga ummaddu waa baahan tahay diinteedana way ka baahan tahay taasaana waxay sahashay cadowgu admaacdiisa tirada badan inay meel walba ka soo gasho ummaddii waa in la badbaadiyo magaalooyinka keliya aanan isku koobin ummaddu xooggeeda iyo maaragtay maxaan ku idhahdaa muggeeda miyigii buu jiraa waana meeshii dhaqanka ummadda uu maaragtay maxaan ku idhahdaa asalka u ahayd waxaa la samaystay ubad ama jiil soo korayo oo rag iyo dumarba leh oo anshaxii laga qaaday oo diintii laga qaaday oo caqiidadii laga dhumiyey oo maaragtay maxaan ku rahaa maafiy ah oo aan wixii dhalay anfacaynin oo aan islaam anfacaynin ummaddaasi marka waxay u baahan tahay in la badbaadiyo oo la inqaadiyo duruqda ama wasaa'isha lagu inqaadin karana waxa weeye culummadu iyo ducaaddu inay iyo wilaayada taba inay maaragtay maxaan ku rahda isgarab istaagaan oo ummaddaasi miyiga waqti lagu dhumiyo loo qabta dowlaad loo qabta maaragtay maxaan ku rahda dugsiyo loo qabta maarata maxaan ku rahda muxaadaraad loo qabta maarata maxaan ku rahdaa yani maarata maxaan ku rahda wasaa'il maarata maxaan ku rahda iclaamka jihaadka waxaasoo dhan in maarata maxaan ku rahdaa la geliyo taas iyada ayaan maarata ku talinaya sidaan hore u sheegnay shirkaana culimada ayaa la isugu keenay intooda badan culimo badan ayaanu wareysan doonaa sidaan hore u sheegnay shirka waxaa soo qabanqaabiyey maktabka guud ee dacwad ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxyaabaha laga hadlayo waxaa ugu horeeya sidee culimada duurkoodu qaadan karaan ee ku aadan in dadka muslimiinta laga badbaadiyo gaalnimada jahliga iyo weliba sidoo kale waxyaaba intaa lamid ah sidoo kale sidee loo horumarin karaa dacwada markan waxaa nala joogo sheekh xasan takar oo kamid ah culimada wilaayaadka islaamiga qeybna ka ahaa kulanka hadda soconaya ee runtii culimada la isugu keenay sheekhana soo dhawow ilaahay subxaana wa tacaala ayaan ku shukreynaa kuna xamdinaynaa wanaagga oo dhanna isagaa iska leh aynu maqalnay in meeshii xumayd ee godkii julacow ay mujaahidiintu galeen oo ilaahay amarkiis ay cadowgu ay dareemeen mujaahidiinta seeftooda ay dareemeen godka jilcow waa meel taariikhda lagu ciqaabi jiray muslimiinta waxaan xasuustaa anigu toddobaatan iyo afartii wadaadadii toddobaatan shantii bishii koowaad january ayaa la laayay laakiin toddobaatan iyo afartaa la qabtay marka meeshii lagu ciqaabayey meeshaas ahayd si aad barre inta ugu tegaya raggii kaleba ay yidhaahdeen waryaaya ka laabta ka laabta qur-aanka aad difaacayseen ka laabta diinta aad difaacayseen madaxweynaha cafis weydiista markaa waxay yidhaahdeen madaxweynuhu isaga ayaa cafis ilaahay uga baahan haddaanu annagu xaq ku taagannahana ilaahay baa caddaynaya yidhahdeen waxaan aanu maaragtay ilaahay kitaabkiisa ku difaacayno inuu xaq yahay rabbi baa caddaynaya bay yidhahdeen culimmadii waa meeshii lagu soo ciqaabi jiray weeye dadka muslimiinta ah wadaadadii dambe ee ka dambeeyey muddo ayagana toogasho lagu xukumo meeshii lagu hayn jiro o lagu ciqaabi jiray weeye meeshaasi meeshii caynkaas ahayd marka walaalaha mujaahidiinta ilaahay waa waafajiyey towfiiqda ilaahayna subxaanahu wa tacaala ballaangaraynta ay ballaangareeyeen iyo takhdiidka ay takhdiidiyeen ilaahay waa waafajiyey ilaahayna waa ku guulaysiiyey ilaahayna subxaanahu wa tacaala isaga amarka awoodda iska leh wuxuu halkaa ka muujiyey awoodda islaamka uu leeyahay ayaa ilaahay ka muujiyey halkaa iyo wanaagga islaamku leeyahay waxay ogaadeen cadowgu in aan la daynaynin hadday moodeen muqdisho inay ku nabadgelayaan ama ay u tahay inay meel ay hadda ku laga fidsanayaan waxaan horta u ducaynayaa raggii arrintaa ballaangareeyey koow nimankii tanfiidiyey oo inqimaasiyiinta iyo istishhaadiyiinta ah oo dhiiggooda dadka ku soo furtay ilaahay waxaan ka baryayaa inuu kuwaas ka aqbalo camalkooda ilaahay shahaadooda ha ka aqbalo ilaahay subxaana wa tacaala xuuralcaynta ha u guuriyo rabbinah jannaatu alfirdowsi alaclaa allaha geeyo marka taas weeyaan arrintaas waa lagu guulaystay maqsadkeediina waa la gaaray in loo gargaaray dadkii muslimiinta ah halkaa lagu cadaabayey in cadowga laga lagu jihaado in cadowga la tuso wax amnaya inuusan muqdisho ku haysan sheekh jaamac soo dhawow shirka qayb ayaad ka ahayd arrimo badan ayaa lagaga hadlay bismi illahi alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillahi wabacd waa dhowahay baaraka allahu fiikum qodob ka horeeya oo ah farxadda iyo nashaadka weyn oo ka dhacay godka jinacow waxaan leenahay ilaahay baa ku mahadsan waafajiyey dhallinyarada xarakatu shabaab mujaahidiinteeda inay u nusreeyaan dadka madluumiinta oo xabasyada lagu ihaaneynayo lagu dhibayo lagu maaragtay jirdilayo waxaan leenahay ajirkooda ilaahay ha weyneeyo jazaahum allahu khayran waa bogaadinaynaa aad iyo aad baan ugu faraxsannahay wixii maanta harayna ilaahay waxaan leenaha ka badbaadiyo wixii ka baxayna ilahay baan ugu mahadinaynaa waxa istishhaadiyada la yidhaahday qimaasiyada iyo noocan wax u dhacayaanna waa naxariis iyo ruux ilaahay uu wato oo bulshada u geliyey wax iyagu aan iska samaysanay maa waxaan xasuustaa toddobaatan iyo toddobadii iyo meelaha sideetimaadka dhexdiisa baan waxaan odhan jiray markaan walqasha iyo isugu nimaano wiilasha dhalanaya haddii reer galbeed sawaariikh diyaarsadeen wiilal baan u diyaarinayna wallaahi waa xasuustaa saasaan ku hadaaqi jir ilaahay wiilashi waa sawaariikh buu ka dhigay maantay waa ruux rabaaniya dabayl rabaaniya oo ilaahay u wato oo aynaan inagu diyaarin ee ilaahay uu diyaarsho weeye qofku inuu saaruuq noqdo oo wixii saaruuqu qaban jiray wax ka weyn uu qabto waxa weeye waa arrin ilaahay uu wato subxaana wa tacaala middaas ilaahay baan ugu mahadinaynaa waana lagu wada faraxsan yahay wixii islaam oo dhan oo muslimiinta dhibkooda ka murugeysan oo dhan way ku faraxsan yihiin taa haddaan intaa uga gudbo midda dimuqraadiyadda lagu dhawaaqay baarlamaanka u ansixiyey baarlamaanka puntland hadda ka hor labaatan sano muddo laga joogo laba nin baa soo cardisay oo aan hadda midkoodna noolayn ilaahay la hortegay waxay wateen dadka inay maaragtay loo fasaxo mabaadida ay ikhtia ay marat in loo xoreeyo mabda uu rabo qofku diinta uu rabo uu qaato marka xidda xilligeedii baa la gaaray oo dadkii waa adduunkii baa isku furmay oo dhaqaalihii baa dadka qalbigoodii ku weynaaday oo baarlamaanka waa kuwaa diintooda gadanaya waxay la ansixinayaan waxaas af wax cunay xisho weeye lacag buu qaataa lacagtii waa ama mid lagu laalusho si gaara mawduucan loogu laalushay ama mid uu mushaar waaan u qaadanayo ilaashanaya waa nin diintiisi iyo akhradiisi gatay wey marka keliya waxaan odhan lahaa war dadka waxaan u sheegayna ma weyna gelayan almaaniya iyo dimuqraadiya inay mid tahay oo saddex qodob ay ku wada salaysan yihiin oo wada ah qofku inuu isagu ilaah yahay ilaah kaloo caabuda iska dhaafa isagaaba ilaaha hadduu ilaah yahay ma xor ba mase waa adoon xor weeye nin addoonu maaha hadduu xor yahay uuna ilaah yahay ma sharciga ma cid ba u daba tagan yahay mase isagaa degsanaya isagaa degsanaya dimuqraadiya haddayba saas tahay adaa ilaaha cidnana addoonu matid sharcigaagana adaa degsanay haddayba intaa ka kooban tahay dimuqraadiyaddu maxaan ula yaabaynaa maanta qofka in la yidhaahdo waa xor oo diintuu rabuu qaadanaya ma waxaanu nahay nimankii yidhaahdeen oo kale webigaa jubba inta arkay yiri geela aan sonkor ugu darna aan u macayno maaragtay webiga aan macayno dadka wax loo sheegaya ma wayan gelayn ma webi la sonkoraynaya oo gudbaya dimuqraadiya aan fahamno saddexdaa qodob bay ka kooban tahay waa cilmaani iyo dimuqra hal wey laba maaha waa isku sheikh waa isku isku daftar wey isku baab wey isku kelimad wey wax kale maaha mar hadday saa tahay haddee muslim baan ahay dimuqraadina waa ahay waa isdiiday habeen iyo maalinse ina isugu imaan karin bayna isugu imaan karin warkaasna gaalnimada dimuqraadiyadda wey mid hadda cusub oo la keenay maaha taasna intaasaan uga gudbayaa midda ah tadwiirinta dacwada anigu waxaan qabay haddeerna ku celinayaa in loo baahan yahay ummadda laa ilaaha ila allahu keliya in la fahamsiiyo laa macbuud mawjuudun hadduu yidhahdo ila allahuna waxa weeye wixii jiroo dhanba waa ilaah sida caqiidada ibni carabi wax walba waa ilaah laa ilaaha mawjuudun haddii lagu fasiro ila allahu wixii jiroo dhanba dhagxanta iyo iyo xoolaha kulli waa wada ilah baa soo baxay marka waxa weeye macnuhu laa macbuuda bixaqin ila allah macbuud xaq lagu caabudo aan ilaahay ahayn ma jiro hadday saas tahay waxa qofkaani uu qiray baa laga rabaa marka muqtadahoodii baa laga rabaa oo waa maxay cabdi iyo cibaado iyo waxaad sheegtay iyo macbuud cabdinimo ma ogoshaa mase waa diidanta cabdi ma taqaanaa wuxuu yahay macnaheed ma nin isagu iska shaqaysto oo madax bannaan ba mase waa nin sayidkiisa nolol maalmeedkiisa iyo shaqada uu maalintii qabana dhayli joobkiisa uu sayidka ku xiran yahay miya mase waa nin iska shaqo tegey waa nin meel ku xiran nin meel kale u shaqo tegi kara maaha nin isagu shaqo tegi kara maaha waa nin rabitaanka sayidkiisa ku shaqeey waxaad waata hadda adoontaa rabitaankaagu waa mulqaad markuu ka hor yimaado kan sayidka rabitaankaagu waa mulqaad waxba kama jiro adoonnima saas weya haddaadan ogolayn muslimmati waxaa kuu soo haray cibaadana maxay tahay cibaadada salaadiiyo soonka maya salaadiiyo soon keliya maahane waa daacada awaamirta shareecado caadi iyo ballan qofku rabbi la galay inuu dastuurkan ogol yahay kulligiis wax ka mid a hadduu ku jeejeeso shareecada ama diido dee waxa weeye ballantii caddiga waa ka buri wuu ka baxay horta bal faham cibaada waa maxay waa daacada wey haddaadan daaca la iman awaamirta aadan adeecin dee muslimnimatiid wey haddaad dastuurkii meel kale la aadido cid kale ku caabudid ka warran marka cibaadadii lagu abuuray haddama baarlamaan la aadid iyo meelo kale iyo dawaaqiid qofka muslim ahaanaya maya ma ahaanayo macbuudka akhrtay macbuud waa inaad garataa maxaa macbuud maxaa la yidhahda macbuudku aliha bimacnaa cabada soo maha ilaah macnaheeda waxaa ka mid a quwad qarsoon oo koomka maamusha ilaah quwa khafiyata tasaruf fi lkown quwad qarsoon oo koomka maamusha ilaah la yidhaahdaa awooddaasaan aaminsanahay arkaantay towxiidka rubuubiyaad baad garanaysaa aya rabbi waa inaad qof waa inuu rabbi fahmaa cidda la yidhaahdo kadibna wuxuu xaq u leeyahay waa inuu rabbi ku koobaa haddii cid kale lala siiyo rabbi diintaa shaqo kumale waxaan leenahay islaamnimo iyo gaalnimo mid qaado halkaasaan ku bilaabina haddii aadan addoonnimo ogolayn haddaadan daacada ogolayn haddaadan ilaahay daacada u gaaryeelayn hadda gaalnimo cadayso halkaa ka bax haddii aada muslimtaana waxaan ma jiraan saasaan leenahay halkaasaan bulshadao dhan uga baaqaynaa can dariiqi towxiid juhdi badanna waa lagu bixinayaa juhdiga xarakadu ay degmooyinka ku bixisay mid ka badan inay tuulooyinka iyo baadiyaha ku bixiso baa looga baahan yahay wa jasaakum allahu khayr waa hagaag weli waxaa socda shirkii culimada inta badan maanta ay isugu yimaadeen kaas oo lagaga hadlayay arrimo fara badan sidaan hore u sheegnay shirkan waxaa soo qabanqaabiyey oo qabsoomidiisa iska lahaa maktabka guud ee dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxyaabaha bunuudda ee lagaga hadlayey muddada shirka uu soconayey oo weliba socda waxaa ka mid ah oo ugu muhiimsan dowrka culimada ay ku leedahay dacwada iyo in dadka muslimiinta ah ee runtii la gaarsiiyo diinta islaamka lagana badbaadiyo shirkiga iyo gaalnimada sidoo kale waxaa looga hadlay qaabkee loo horumarin karaa dacwada waxaa sidoo kale shirka culimada intii ay fadhiyeen ay ku hambaliyeeyeen ay ku bogaadiyeen haliyadii dhiigooda ku qoray taariikhda ee galay godka jilicow kuna siideeyey maxaabiista sheekh cabdiweli ayaa inala joogo oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga shirkana qayb ka ah sheekh cabdiweli soo dhawow weli shirka waa idiin socdaa oo niqaashkii iyo weliba sidoo kale arrimo badan ayaad ka hadlaysaan annagu ka andalusan waxaan rabnaa in qaar ka mid ah shirka maadaama uu ballaaran yahay wax badan lagaga hadlay qaar ka mid ah qodobadiisa inaan soo qaadano oo adinkana aad nala mushaarakaysaan bal ugu horreyn bal aragtidaada iyo farxaddaada markii aad maqashay weerarkii godka jilub oo maantan aad bogaadinaysa bismi illah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiya almursaliin nabiyina maxamed wcala ali wasaxbi ajmaciin waa dhowha idaacadda andalus ilaahay khayrkiina ha badiyo juhdiga iyo dadaalka aad bixinaysaan horta saa sheegtay shirka culummada laysugu yeeray walaayada jubbal alwusta alislaamiya ee maktabka guud ee dacwada xarakada uu isugu yeeray habiil laga hadlaya dacwada qaabka loo horumarin lahaa bay aheeda taana insha allah niqaashkeedi weli waa socdaa sida aad sheegtay godka jilcow haddaan usoo noqdo su-aasha aad iga weydiisay horta farxad bay noo aheeday sababtoo ah dad muslimiina oo la tacdiibahayo oo dad muslimiina rag iyo dumarba ku jira waa meesha ugu dhibka badan maxalkaas isaga ah ilaahay fadligii weeye raggii dhiigoodii ku qoray ee shuhadada ahaa waa u duceyhaynaa awalan maxaa yeelay qulubta muslimiinta farxaday geliyeen waxayna gateen naftooda ilaahay ka iibsadeen waxayna soo furteen dadkii muslimiinta ahay ee nebi moxamed salla lay waslam oo ka dardaarmuu yidhi fukulcaani dadka xiran ha la soo daayo marka maadaama dadka la asiirka ee maanta xabsiyada ku jira ay wax badan dhibaato lagu hayo la tacdiibinayo diintooda loo xanuunjinayo waxaa loo dhibaataynaya tawxiid daraaddii ay tah wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu billahi alcasiizi alxamiid waxaa bishaare ahaaday tabinta tooska ah markii andalus ay soo gudbinayso walaalaha gudaha laga waraysanayay waxay dheh annaga qaraabadayna maha uma soo gelin laakiin ujeedkaan u soo galnay dadkan mustadcafiinta ah inaan u gargaarno rabbanaa akhrijnaa min hadihi alqaryati aldaalima ahluha wajcal lanaa min ladunka waliyan wajcal lanaa min ladunka nasiira sida ilahay qur-aanku uu sheego weeye xarakada guudna ilaahay ajir ha ka siian leenahay juhdigaas ay baxsheen nusratulmadluumiin in loo gargaaro dadkan la dulmiyey ee la gardaraysanayo maanta hadda cidna uma maqna ceelna uma qodna waa tii soomaalida u dhihi jireen dadka xiran maanta waxaa u maqan mujaahidiinta u maqan ilaahay fadligii wey sababtoo ah way muuqataa waaqaca hadda taagan dad maanta u dinqanahaya dadka xiran ee welwelka haya hogaanka xarakada sheeh abi cabdiraxmaan ha ka hadlay waa dareemayseen ilaahay ha xafido sida qiimiga badan leh ee loogu niyad qaboobiyey maktabkaana waa u tahniyadayhaynaa maktabka alishisaadiyada juhdigaa dadaalkaa ku bixiyay naftoodiina ku huray cadowga inay dhex galaan idaacadda sidaynu ka dhagaysanay ra-iisul wasaarihoo hadlaayo dhahayo nabadgelyo weeye godkii jilacow in haddana loo damimarshay ilaahay fadligee taa marka waxay noo noqotay oo yowma idin yafraxu lmu'miniin binasri illaahi yansuru man yashaa waxayna ka mid tahay baariyaasha marka la tilmaamahayo jannada sababka ay ku galeen wayudcimuuna acaama calaa xubihi miskiinan wayatiiman maxaa leedahay waa asiira asiirkii weeye marka waxaa ka mid ahaa qodobkii dacwada in la horumariyo ah qodobkaa dacwada horumarinteedana maktabka dacwada ee walaayaadka islaamiga guud ahaan dadka in badan waa inqaadiyeen oo sida hadda maanta maanta walaayadku ay marahayaan waagii hore lama joogin qaabkii looga tadawuri lahaa ama looga shaqay lahaa dacwada horumarkeedana waa loo istaagay oo ummadan maadaama khayriyada ilaahay uu ku ammaanay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas marka loo fiiriyo ummadihii hore waxaan uga khayr badanay ta'muruuna bilmacruufi wa tanhuuna cani lmunkar in maanta loo istaagsanyaha marka in dadkii macruufka loo sheego munkarka laga reebo maktabkii guud uu shaqaynahayo culimmadii walaayaadka guud ahaan laga weydiinaya qaabka loo horumarin karo dacwada guud waxaa kaloo lagu soo qaaday qodobadii mar dhow ay ansixiyeen golaha baarlamaanka murtadiintu waxay ansixiyeen qodobo dastuuri ayaga u qorna ileen golo baarlamaan ilaahnimay sheegteen hawadooday wax ku maaminahayaan waxay hadda soo dejiyeen laba qodob oo ahaa ilmaha meeqasanay ku qaangaaraan iyo ilmuhu diintay rabay qaadan karaan waa qodobada hadda meesha lasoo dhigay laga niqaashahay qaangaarka shareecadaaba noo sheegtay taas dood ma lahan hooyo caaisha sagaal sana nebigu ku guursaday calayhi salaatu wasalaam haddii la yidhaha cunug maanta toban iyo toddoba sano jira weli ma qaangaarin haddii la yidhaha waa shuqulka gaaladaba diintoo jasjas istihzaa weyn qof qaangaar in la yidhaha weli ma adan qaangaarin oo muruq baa tahay in la yidhaah waa waxaan marka sharci ahayn diiniyan marka la fiirsho waana sharci gaala waxa hadda nimanka ay fulinayaan dasaatiirta ay soo qaateen fii suurati alqasas baana ilaahay ku sheegay nabiga waxaa lagu yidhi fain lam yastajiibuu laka faclam annamaa yattabicuuna ahwaa'ahum golo baarlamaan marka waa hawo oo la raaco weeye dadka dunida dul saaran dadka ugu lunsanna iyaga wey sida ilaahay isla aayadda ku sheegay laanta gaaladii baaba soo muslimaysa oo tawxiidka qaadanayso hadda ninka talyaaniga ahaa ee iclaanka laga sheegahayay inta qaza aaday ku soo muslimay dadka muslimiinta oo xabsiga ula gala raxmadooda iyo naxariistooda keliya gaaladii maanta tawxiidka soo gelayso marka adigoo maanta dadka oo muslimiina maanta in la yidhaha gaalaha raaceen oo diintay rabaan ay qaadan karaan diinta islaamka diinan ahayna koonka kama shaqaynayso ina diina cinda allahi alislaam ilahay agtiisa nolol la noolaado islaamnimada ugu qiimi badan haddaad doonto islaamka waxaan ahayn nolol ka jirisana waman yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu ma laga aqbalahayo murtad xukunkiisa waa la yaqaan xadduhu waa bisayf in lagu qaado wey marka ilaahay hana sugo sabaadna allah na siiyo kirishtaamayn iyo gaalnimana allah awlaadna nooga ilaalshaan leenahay waxaa lagu qaangaarana shareecada noo sheegtay الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحباه الله توفيقا وتسديدا waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalahaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeyo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsantaha walaalka maahir maxamed bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guud markaa mareegaha islaamiga ah qodobo dhowr ah ayaad ku dhegaysan doontaan caawa insha allah balse aynu ku horumarno dibadbaxyadii mucaaradka ee muqdisho oo mar kale dib u dhacay waa mid ka mid ah canaawiintii maanta lagu hardhay websaytka islaamiga ee caalamada warbixintuna waxay ku bilaabanaysaa sida tan dibadbaxyadii siyaasiyiinta mucaaradka rirdadu ay qorsheynayaan in maalinta beri ah ay ka dhacaan caasimadda muqdisho ayaa dib u dhacay sida lasoo warinayo kadib kulamo caawo dhex maray mucaaradka iyo saraakiil sare oo ka tirsan kooxda riddada kooxda riddada uu hogaamiyo murtada gurguurte ayaa cabsi xoogan waxay ka qabaan isku soo baxyada mucaaradku wadaan taasoo taliyaasha sirdoonka riddada iyo kan booliska u soo dirtay siyaasiyiinta mucaaradka si loo joojiyo dibadbaxyada ka dhanka ah kooxdooda mucaaradka ayaa caawa ku dhawaaqay inay hakiyeen isku soo bixii beri ku qaban lahaayeen magaalada muqdisho kuwaasoo looga soo horjeedo kooxda riddada ee uu hoggaanka u hayo gurgurte dibadbaxa ayaa la sheegay in muddo toban maalin ah dib loo dhigay xubnaha mucaaradka ee la kulmay saraakiisha riddada waxaa ka mid ah xasan cali khayre iyo cabdiraxmaan cabdishakuur halka kooxdii riddada soo dirtay mahad salaad oo ah taliyaha sirdoonka riddada iyo asadiyaan oo ah taliyaha booliska riddada waa markii labaadoo uu baaqdo isku soo baxyada mucaaradka ee ka dhanka ah kooxda riddada ee uu hogaamiyo gurgurta kuwaasoo ka dhici lahaa magaalada muqdisho warbixintii caalamada haddii aynu halkaa ku dhaafno markana jabhadda faano oo la wareegtay magaalada istraatiiji ah oo ku taalla gobolka amxaarada waa mid ka mid a qodobadii maanta lagu qoray shabakadda wararka soomaali memo wararka ka imaanaya gudaha dalka itoobiya ayaa sheegaya inay sii xoogeysteen dagaalada culus ee muddooyinkan ka soconayay si gaar ah kuwa uga holcaya gobolka amxaarada dagaalka u dhexeeya ciidanka xabashada itoobiya iyo maleeshiyaadka amxaarada ee faano ayaa waxa uu galaaftay nolosha dad aad u tiro badan sida xoguhu ay sheegayaan jabhadda faano ayaa talaadadii shalay la wareegtay gacan ku-haynta magaalada istiraatiijiga ah ee gasheena kadib markii ay go'doomiyeen magaalada muddo dhowr saacadood ah sida ay xaqiijeen ilwareedo ay soo xigatay warbaahinta etoobiya news magaalada gajana oo ku taala jidka u dhexeeya magaalooyinka woldia iyo debertabor iskuna xirta deegaano muhiim ah oo ku yaala gobolka amxaarada ayaa lagu xusuustaa dagaallo qaraar oo lagu kala furtay maryo dhiig leh oo ciidanka xabashada etoobiya iyo kooxda t b l f ku dhex maray xilligii uu socday dagaalkii lagu hubtay labada kun iyo labaatankii kaasoo ka qarxay gobolka tigre yalwareedyo uu helay wargeyska burkena ayaa sheegay in ciidamada dowladdu ay dhufiysyo adag ku lahaayeen gudaha magaalada gashena balse dagaal saacado badan qaatay kadib maleeshiyaadka faano ay u suura gashay in xoog ay ku galaan gudaha lana wareegaan dhammaan xaafadaha magaalada waxaa fashil iyo guuldaro ku soo ilaaday isku dayo dhowr ah oo ay sameeyeen ciidanka xabashada etoobiya kuwaasoo sida ay ku warantay etoobiya news isticmaalayay cutubyo farsamo iyo weeraro ay u adeegsanayeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroonka si aanay magaalada uga bixin gacantooda tiro cayiman oo ku saabsan khasaaraha soo kala gaaray labada dhinac lama sheegin sidoo kalena maamulka abiy axmed kama uusan soo saarin wax war ah oo ku saabsan magaaladan looga itaalka sheegtay ee gacanta ay ku dhigeen maleeshiyaadka amxaarada ee faano taasina waxay ahayd warbixintii lagu qoray maanta shabakadda wararka soomaali miimo ugu dambeyntii in ka badan toban askari oo lagu dilay dagaal ka dhacay waqooyi galbeed ee dalka bakistan telegramka radioga alfurqaan ayaa warbixintani lagu qoray weerarkan ayaa ahaa mid culus oo socday muddo saacado ah islamarkaana soo gaaray ilaa waa berigii hore ee maanta oo arbaco ahayd waxaana ka dhashay khasaayir kala duwan oo dhimashay dhaawacba leh inta la xaqiijay waxay mujaahidiinta taalibaanta bakistan goobtaasi ku dileen kow iyo toban ka tirsan ciidamada ammaanka ee bakistan oo ay ku jireen taliyo garab iyo sarkaal ay darajadiisu ahayd gaashaanle xogaha ayaa intaasi ku daraya in weerarkan uu sidoo kale sababay dhaawaca laba askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka ee waddanka bakistan sida ay warbaahinta u xaqiijeen ilwareedyo wargal ah guud ahaan xubintii hadalaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ayaa intaa noogu eg bal markaan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxamed si uu halkiisa inooga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuushayba أجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan maxaan ka ognahay gabodfallada iyo tacadiyada ay la kulmaan bukaanada la ildaran xanuunka bawaasiirka iyo dawooyinka qaldan ee la siiyo haddaba warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa qalinka u qaatay walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabbaani
xadgudubyada iyo gabodfallada ay geysteen kuwa aan ehelka u ahayn xirfadda caafimaadka waa midaan la soo koobi karin waa kuwo ku firirsan dunida oo idil soomaaliyana inkastoo ay ka soo kabanayso aqoondarrida dhankaas haddana kuwo badan oo sheegtay shaqadaas waxaa u naafoobay dad badan oo aan xisaab lahayn kuwana sariir ayay u saaran yihiin halka kuwo kalena ay gebi ahaanba ka takhalluseen markii ay dadkaas ku sameeyeen qalimo aysan garanaynin oo sababay dhiigbax kuwana dadkii xanuunsanaa ayay uga sii dareen markii ay siiyeen dawooyinka sababa caloolmajiirka taasoo docashada badan ee qofka ku keento in ay sababto dilaac ku yimaada xiidmaha kadibna sidaas uu ku dhaco dhiigbax waa aqoon-yari ay dadkeennu bideen in ay u geeriyoodaan amaba u naafoobaan xirfadlaawayaasha caafimaadka intii horey inala socotay waxaynu toddobaadkii hore ka soo shanqarinay waxa uu yahay baabasiir iyo waxa keena iyo cidda ehelka u ah in ay wax ka qabato innaga oo soo xiganaynay qaar ka mida dhakhaatiirta soomaaliyeed haddaba xanuunkan dawo ma leeyahay iyadoo aynu ognahay dunida sii horumaraysa in ay keeneen dawooyin lagula tacaalo cudurkan oo nuuc waliba leh haddaba saddex dhakhtar oo kala duwan ayaan hordhigayaa su'aasha ah ma la heli karaa xal dawo oo gebi ahaanba looga takhallusayo xanuunkan waxaan ku hormarayaa doctor xanafi cabdisheekh tayib baabasiirku runtii waa dhib aad iyo aad u jirto la taaban karo dumarkeena ama haweenkeena dhib badan ku haaya ama gabdhaha dhib badan ku haayo raggana dhib badan ku haayo waxaan ku talinaynaa marka kow in caloosha qofka ay jilicsanaato qofka baabasiirka qabo calooshiis waa inay jilicsanaadaan hilibka adag iyo waxyaabaha adag oo caloosha hadhu aysan mari karin waa inuu iska ilaaliyo labo waa in lagu dadaalo cuntada baalka leh cuntada baalka leh moordinada soo shiido canjeero ka dhigo macalbaalkeeda iyo isku shiid canjeero ka dhigo qamadiga soo shiido canjeero ka dhigo baalkaasaa la rabaa inuu jirkaada galo oo si fud ku soo baxo fadhiga badan in layska yareeyo fadhiga badan in layska yareeyo sidoo kale doctor cadnaan cabdalla muxuu xalka u arkaa
marka ugu horeyso sida badan heerarka ugu horeeya baawasiirka wax daawo ah uma baahno waxaa laga yaabaa keligiis inuu aruuro ama keligiis inuu yaraado haddii adiga nolol maalmeedkaaga aa wax ka bedeshid waxyaabaha ku caawin kara waxaa ka mid ah inaad biyo badan cabtid inaa cunooyinka qolofta leh ama fiberka loo yaqaano oo maarkino qolofta leh inaa aada u badsatid muxuu ahaa inaa musqusha waqti dheer fadhinin inaa activity samaysid oo xarakaad samaysid waxyaabahaasaa ka mid a waxyaabaha oo noloshaada wax uga bedeli kartid waxaana laga yaabaa inaadan daawo u baahanin qodobka labaad waxa waaye haddii uu jiro baawasiirka uu heerar kala duwan isku bedelayan waxyaabaha ku caawin kara waxaa ka mid ah cremesa jiraan oo topical cremesa yani kareemooyinkaas la marinaayo bamaatooyina ula jeedaa bamaatooyin la marinaayo shuuqinaayo waxaa jiraan kaniniyaal oo oo veniskaas aruurinayaan veniska dabcay oo weynaaday soo aruurinayaan waxaa jiro sumbosooyin kala duwan oo la isticmaalo gudaha la gelinayo kaa caawinayaan baawasiirka inuu yaraado iyo weliba dhanka kale waxaa la isticmaalaa kaniniyaal oo ah analgesics waxyaabahan la yirahdo kaniniyaasha caabuqa loo qaato kaniniyaasha xanuun baabi'iyaasha waxyaabahaasa la isticmaalaa hadba dhakhtarkaagana xaaladda markaas aad joogtadu daawokaaga qori doonaa sidoo kale doctor cabdalla cali oo ka mid a dhakhaatiirta wax ku daweysa herbalka ama dawooyinka dabiiciga ah oo aan kula kulmay magaalada jilib waxa uu isaguna u arkaa xalka dawo ee xanuunkaas sida tan
su-aashaas haddii aan isku dayo inaan ka jawaabo baabasiirku wuxuu ka mid yahay cudurada la daaweeyo aanna dhihi karo in badanoo ka mid ah xanuunadaas xanuunka baabasiirka la yidhaahdo qeybihiisa kala duwan daawadiisu ilaahay idinkiis dhib badan ma qaadato haddii qofka mariidka uu kula fahmo oo talooyinka aasiisana uu qaato oo asagu ku dhaqmo haddii aan usoo dhaadhaco xal wuu leeyahay xalkiisaba marka uu yahay baabasiirku maraaxiisha koowaad uu yahay oo uu xanuunka qofka uusan ku weynaanin waxaa ka mid ah waxyaalaha lagu xaliyo in qofku calool jilcinta uu ku dadaalo oo waxa uu cunayo aad maarata uga fakaro midda labaad inuu biyo badan isticmaalo midda saddexaad inuu jimicsi sameeyo dhaqdhaqaaq si ay mindhacrada ay maarata u shaqeeyaan midda ku soo xigtana waxaa weeyaan dawooyin harbala ayaa jira oo yareynaya yacnii ciririgii ay sameeyeen xididadii diiqmay ee xididadan la yidhaahdo al awrada alshucayriya yaryar ayaa dhiig fariisanaya marka xididadaas ayaa keenaya meesha inay shiranto ama xiranto in markaa waxaa weyaan darwooyin waxaa jira dadka yaqaanaa ay bixiyaan oo ay maaragtay ka sameeyaan herbalka yareynayana sidoo kale haddii dhiig bax uu yahay xididada dhiigga sii deynaya dawooyin ayagana tolaya oo xiraya ayaa jira ilaahay idinkiis maraxiisha koowaad sidaas ayaa xalkiisu uu noqonayaa
intaas oo dhan waa xuluusha maraaxisha ugu horreysa ee xanuunkan baabasiirka laakiin haddii qof ku bogsan waayo xaaladduna ka sii darto xalka kama dambaystaha muxuu noqonayaa waa kuwan jawaabaha saddexda dhakhtar waxaan aad iyo aad ugu digaynaa haddii bahda caafimaadka aan nahay cudurkan baabasiirka khataro fara badan baan ku aragnay gaar ahaan inta walaayaadka aan dhex joognay dhib fara badan baan ku aragnay war dhir la saarsaar waxba looma qabto baabasiir baabasiir waa ku celinaynaa waa ka digaynaa dhibkii aan aragnay aad iyo dad halis galaan aragnay baabasiir waa sheegayna wuxuu yahay cilmiyanaan u sheegnay itusoo itaabsan u sheegnay waxaan indhehayna saarnay dad dhaha baabasiirka geedaha la gelinaya waa la dilaacinayaa dad waxaan aragnay inta la dilaaciyey malawadkii uu dilaacay ilaa hadda saxarada aan cisho karin indheheenaa saarnay ma aha wax naloo sheegay ma aha wax laga sheekay ma aha aad baa halisteeda u jiraa dadkan dilaacinta iyo sakiinta la wareegayo halisteeda leeyihin baabasiirku yaan lagu degdegin yaan loo dhowaynin geedahan lala ordayo yaan loo dhowaynin dadkaas sakiintoodu nimaa horta sakiin dhac buu siina waa dilaacina waa ka tegaya qofkii dhiigbaxuu dhammaan dhiiggiisa ma istaagi karo qofkii malowdkiisaa dilaacay leeskuma xeri karo waa dhammaaday qanjirkaas waa ku deeyey saxarada ma cisho karo halistaasuu marka leeyahay waa ka digaynaa dadkaas laakiin meelaha halista ah ee loo dhowaa karin ee indhaha ka mid yihiin ee malawadka ka mid yahay yaan laysku dhowaanin wax badan baan ka hadalnay dadka dhibkaas ku dhaceen waxaa laga yaabaa qaarkood inaan dhegaysanayaan ayaa laga yaabaa
qodobka ugu dambeeya marka maxaa waaye haddii nolol maalmeedka a wax ka bedeshay oo qaabka u nooleed a wax ka bedeshay daawo a qaadatay oo weli xalkii la waayo qodobada ugu dambeeya loo gudbaa in qaliin lagu sameeyo oo ah xalka kama dambeynta ah marka in badan waxaa arkaysaa oo bulshada dhexdeeda ka jiro xarunta daaweynta baawasiirka iyadoona wax qaliin la isticmaalaynin waxaas waa iska quraafaad dunida horumartaa baawasiir la qalaa dalkeenni oo hadda koritaan ku jira in baawasiiran kaaga daaweynaya daawo dhaqameed bulshada marka waxaa rabnaa inaa wacyi ahaan gaarsiiyo haddii baawasiir uu jiro dhakhtarka ay qusayso la xiriir waa dhakhtarka qaliinka dhakhtarka qaliinka la xiriir la soco ha fiiriyo ha ku ogaado daawo ha kuu qoro haddii xal la waayana qaliinka asaga ha ku sameeyo
haddii laakiin uu marxaladiisu ay wanaagto baabasiirka ma ahan in qof walba lagala tashto ama maaratay la yidhaahdo dawooyin daloolinaya dilaacinaya lagu durayaa ama waa la gubayaa arrimahaas o dhan dariiqyo aan sax ahayn weyaan amaba faa'iidada keenaan ay ka badan tahay dhibka ay keenayaan marka waxay u baahan tahay qof yacni takhasus ikhsaa'iya leh oo macnaha qalliinkii uu u baahnaa samayn kara si uuna dhib u soo kordhin waxaana la rabaa qofka dhakhtarka ah waxaan leeyahay dardaaran ahaan aniga ka shaqsi ahaan waxaan leeyahay dhakhtarnimada sheeganaya horta marka kuwaad ikhlaas iyo alla kacabsi baa laga rabaa waxaan loo dhiibayana waa ximin qofka biniaadanka ximinka uu yacni khatarsan weeyaan oo waxaa ka dhalan kara dhibaatooyin badan haddii aadan caafimaad soo kordhinaynin dhib ha soo kordhinin
ugu dambayntii dhegaystow daweynta waxaa ka wanaagsan ka hortagga oo ku dadaal mar waliba calooshaadu inaysan fadhiisan iyo in aad cunto cunnooyinka waddankaaga biyo kugu filan oo aad cabto iyo sidoo kale in aad jimicsato haddaba dardaaranadaas dhakhaatiirta adigaba soo arag aad buu mahadsan yahay walaalkeen rabbaani ayuu kaasi ahaa شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى ثاني المآسي
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا